the 60s, Ray Charles made it easier for all of us to read.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad si toosa nooga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban afimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah labaatanka bisha ogost sannadka labada kun kow iyo labaatanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah maxamed colaad xasan qodobada aad idaacaddeenna duhurnimo idinkugu hayno waxaa ka mid ah barnaamijka suyaalka dhaqanka oo aad xiliyadan oo kale dhegaysataan waxaana toddobaadkan haynu ku soo qaadanaynaa waraysi ku saabsan sida ay soomaalidii hore guurka u wajihi jirtay iyo marka uu khilaaf yimaado qaabka lagu xallin jiray horta haddii maaragtay gabadh in lagu soo doono guriga oo dadkii dhalay laga soo doono geedka loo fariisto oo hebel u yeer hebel u yeer layidhahdo geedka lagu bixiyo gogosha iyo haddii gabadha oo jabis lagu sameeyo duurka lagala cararo way kala ahayd markaad gabadha la tagtid waxaad keenaysaa boodjabis boodjabis baa layidhaha boodjabis markaad keentid iyo haddana waxaad keeni mid layidhaha uur xaarisho uur xaarishada markaad keentid kadib iyo codka kuu furmi waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo kaalmihii heesaha balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreynaya warkii dunida cali ducaale oo qaxooti ahaan ku tegay dalka kanada ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee muslim ah soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamaanka gobolka nova scotia ee dalka kanada cali ducaale oo xirfadiisu ay tahay debdemis sidoo kalena muddo caawinayay dhallinyarada iyo bulshada xaafadda laga doortay ee halifax armada ayaa helay afar dhibic laba boqolkiiba coodkii la dhiibtay cali ayaa ka tirsan xisbiga liberaalka julia melonson oo ka tirsan xisbiga n d p ayaa sheshay soddon iyo afar dhibic laba boqolkiiba halka richard macklin oo ka tirsan xisbiga progressive conservative ee ku guuleystay talada gobolka uu helay labaiyo labaatan dhibic hal boqolkiiba cali ducaale ayaa afar afraynaya saddex qof oo kale oo madow ah oo doorashada ku guulaystay waana tiradii ugu badnayd ee qowmiyadda madowga ka tirsan oo hal mar ka wada mid noqda baarlamaanka gobolka nova scotia haddaba waxaa soo badanaya soomaalida ka soo baxaysa meelo badan oo ka mid ah dalkaasi canada ee xafiisyada dowladda loo dooranayo madaxweynaha maraykanka joe biden waxa uu weli kusii adkaysanayaa go-aankii dowladda maraykanka ay ciidamada kaga soo saartay dalkaasi afghanistan kaas oo dhaliyey weeraro jihooyin fara badan ay kasoo qaadeen maleeshiyada ururka taalibaan kuwaasoo markii dambe la wareegay caasimadda waddankaasi kaabul iyo dalka intiisa kale isagoo difaacayay qorshaha maraykanka uu kaga soo baxay dalka afghanistan biden waxa uu u sheegay telefishinka a b c in markaasi ay tahay tallaabo maraykanku u qaaday sidii uu u badbaadin lahaa siyaasaddiisa arrimaha dibadda iyo howlgal uu sheegay in muddo fara badan ay ka wadeen dalka afghanistan taasoo buu yidhi ciidamadii iyo dowladdii dalka afghanistan ay ka gaabisay madaxweynaha ayaa ku adkaystay inaanu cidina jirin sii saadaalin kartay in taalibaan ay la wareegayso iyo in markaasi ay xaaladdu sida hadda ay tahay ay noqon doonto waxa uu sheegay in ciidamada maraykanka ee ku sugan dalka afghanistan ay halkaasi sii joogayaan gaar ahaan aeroboorka magaalada kabuul inta dhammaan ciidamada maraykanka dalkaasi laga soo saarayo waxaana ugu baaqay dowladda afghanistan in ay waa taalibaan talla wareegta dalka afghanistan inay la soo baxaan dulqaad iyo kadshaqaynta xuquuqda dadka dadkaasi u dhashay halkaaad warkaasi kala socoteen waa idaacadda v o a oo toos idin kaga imaanaysay magaalada washington dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa soo diray diyaariyey halkana kasoo jeedanaya waryaha v o eda gobolka uga soo warama waa dhadhaab dalka kenya cabdisalaan salas
runti waxaana khayaaray idalkiiba meelwalba aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkiiba mar aad ka maqashaan warbaahinta v o a barnaamijka waxaan ku falaqayn doonaa sooyaalka dhaqanka soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari habka guurkii hore oo u ahaan jiray sheeko wadaagii barbaarta iyo xeer dhaqameedkii lagu xallin jiray markii soomaalida ay gabdhaha iska boobaan barnaamijka waxaan ku waraysan doonaa caaqil cabdiraxmaan bilow xasan oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee ku nool koontiga wajeer dhegeystayaal dhegeysi wacan magacay waa ugaas cabdiraxmaan bile xasan asoo ahaa jiifkii hore oo dhagaxley horta aniga nin da ku jiraan nahay maxaa yeelay kun sagaal boqol konton iyo shantii baan dhashay aagana ku dhashay hadda aan joogno meesha aan deganahan ku dhashay waxaan xusaa meesha hadda aan joogno anoo yar oo malaha markaas dulbuuxis ah abaqan hoostiisa ninka ku dhashay baa nahay waa tahay ugaas cabdiraxmaan waxaan doonayaa in dhaqanka n soomaalida gobolka waqooyi bari ama dadkan waamada loo yaqaano n dhaqankoodii hore dhinaca guurka dhaqashada bal wax nooga sheeg wallaahi guurka horta hadda waktigan dadka ku soo toosay ilaahay u fududeeyey guurka wuu adkaan jiray gabadha waad jeclaan jirtay iyadana waxaa laga yaabaa inay ku jeceshahayba balse gabadha intaad u timaadid lama hadli kartid waaba ka cabsanaba gabadhi markaad u imaato cabaar inaad usha sheekayso oo gelin intuu foofaa iyo gelin meeqaa beriw qadaa iyo ceelkuu ka cabaa iyo waxa aad titiraaho ood la soo haadasho oo maryaha soo dhaqatid oo saabul cadar baa layidhaha caraf badan baa jiri jirta oo soo gadatid oo maryaha mamarsatid oo war waxa kaasoo udgi maxaa waay idan axbad u keento oo horta daban aad la ag wareegtid uma ahaan jirto oo gabadhan had isku suuboodkaba ma ay jirin adoo gabadhii dooni inaad la hadashaaba adkeedba waa tahay gabadha soomaaliyeed ee xilligaasi jirtay qaabkeebay ku aqbali jirtay ninkaasi shukaansidoonka ah horta waxaa telefoonka berigaa jiray wuxuu ahaa communication communicationka wuxuu ahaa jiib baa lasu jiibsan jiray ciyaaraha jiri jiray sida dhaantada ama saararka annaga waamada haddaan joogno saar baa la xiri jiray marka gabadha markay ninka inay jeceshahay ay ku tusi way ammaani jirto oo waxay ku ammaani jirtay saarkaas weysacad iyo waras jirow warmacad weeshi u xirow walaaye la saariyow wadnaha wehelkiisiyow haweenka markay tiraha wiilkana bilaabo isku dhufunoo wuxuu ogaaday walaaye la saariyow hadday tiraha ninkii ay qaadan lahayd inuu yahay oyba saaratay walaayadii marka saa darteed isagoo faraxsan mindina wuu isku jarayba dhudhunka ayuu meesha ka galban jira oo sakaraad ee gacanta luqunta loogu xiray marka ase jiib uu usoo jiri jiro sidii jaabo geel jimaal quraxay inaan soo jitahay ma og tahay wax sidaa oo kale yuu soo jiray marka jiibtan iyo saarkan iyo ciyaarahan iyo dhaantadan ayaa waxay ahaayeen telefoonkan hadda ama communicationkii yay ahaayeen markay uu ogaado gabadh inay ka saarkii markay joogto ay tumayso wiilka isagaa magaciisu un ay hayso gabadha wiilkaasa kala baxday dhalinta ileed ayadana markuu soo jiibsado oo magaceedu uu sheego ama uu jiibtu ku ammaano jiin qurxan jimaal badaxey inaad soo jidhahay ma og tahay buu leeyahay marka jaawogeel jimaal quraxey inaad soo jidhahay ma og tahay sidii baarqabgeel bidhaa quraxey h marka wiilka wuxuu ahaa wiil yani jiibta gabadha ku ammaanay waa tahay gabadha marka iyo wiilka goorta ay kulmayaan waa goorma gabadha iyo wiilka waxay kulmayeen xilli dambe oo saqda dhexe waxaa laga yaabaa ninka inuu maqrabkii galo boodka oy kanaacada cunayso dhulkana sidan abaar uma aheen oo nyawd ay ku haysa waddanka libax daran buu lahaan jiray gabadhina ay cawaysinkii labada ay ku daayeen weysacad weysacad warma warma ay leedahay marka weylihii baa dhaac la falafooliya koray loodii u baxday gabadhii iyo dhalinyaradii looda kula daan lahayd weylihii baa ku dhex jiraan asigana caririgaana ku jiraa war casarkiibaa calgada gale calolugul yaa ku caawiyey cudur iyo culwan ha gale ciddooda cawaysan dheere war cidda muxuu habaare hadde gabadh inbuu jecel yahay marka cawaysinkaas kadib markay gabadh intay iska dhaqdo dhiriqdii iyo wasaqdii ay looda ka soo baxdo oo la jiif qaado meel malaha galabta lagu soo ballamay oo dhanka iyada saaxan wuu ogsoon yahay wiilkii aayarka intuu far isuul ku soo taagsado ayuu meel doc wax saasa gacan ka soo gelin jiray ayna u sheegtay ayada mar naaxiiso hadduu taabto ma garate hadday gacantiisa saa u taabatana waa garan ninkii galabta inuu yahay ma bilcaanta doqon waa layihah doqon ma aha nin kale hadduu soo geliya waa kasi kii hadduu yahay waa kasi aayar intii lagu soo baxo banaanka la fariisto yaa la wada hadli jiray dodahda lagama qarin jirin waxba harar yar intii la qaato xagga oo kale la fariistay unbaa gabadha iyo wiilka iyo wada hadlayeen ay meesha ku ballamayeen sodohda way ogsoon tahay go-aankii baa la gaari jiray haddii in lasla baxa ay tahayna markaas lasla bixi haddii in lasoo doono ay tahayna markaas lasoo dooni jiray waa tahay inta badan dhulka samarada way ku dambaysaa dhaqankaas oo gabadha marka lala baxayo in dabcan meel gooniya ay markaa hoy u ah laga kaxaysto markii gabadha wiilka guurka ku heshiiyaan maxaa marka gogasha looga tegi jiray oo labadan qof ee go-aansan inay isla baxsadaan
horta wax oo cad oo tilmaan eh oo gogasha looga tago dadka ma aanay jirin runtii markaan kuu sheego ma aanay jirin maxaa yeelay dadka inta badan dhuumashaal bay ahayd waxaan waa un laxatooy waa dad asxaadi un bay ahaayeen roormo mar hadday meesha soo gasho waxbaa gogasha laga tegi iyo waxaan ma jirto waan ani hadda ka hor waa i qabsatay waana sameeyey gabar ee nikaaxeedaba loo fadhiyo oo haweenkaas in lagu dara la dooni oo anigana boodkaan u taagnayn yaan helnay ayada qoryo jajabsan xaabadii jajabsanaysaan ku qabanay kabalaan wey gabadha ilaa anagana kaba waa wadanaa kabaan ugu talagalnaan wadanaa xaabada iska dhigo waxaan dhahnay inamari ma garata marka way waxaan wax jiri jiri waaye waa tuuganimo unbay ahayd roormaa la yidhaaha roormadan wax laisku ogaa wax laisku ceebinaya ma ahayn waa tahay adaal cabdiraxmaan waxaa jirtay xeer dhaqameed dabcan gabadha markaa la kaxaysto ama ninka ay la heshiiso qoyskaas la siiyo tusaale ahaan guf iyo yaradii waxbaa jiray bal noo kala qaad oo jiilka haatan jiro bal fahamsii waa maxay guf waa maxay yarad
horta haddii maaragtay gabadha lagu soo doono guriga oo dadkii dhalay laga soo doono geedka loo fariisto oo hebel u yeer hebel u yeer layidhaaho geedka lagu bixiyo gogasha iyo haddii gabadha oo jabis lagu sameeyo duurka lagala cararo way kale ahayd markaad gabadha la tagtid waxaad keenaysaa boodjabis boodjabis baa layidhaha boodjabis markaad keentid iyo haddana waxaad keeni mid layidhaha uur xaarisho uur xaarishada markaad keentid kadib iyo codka kuu furmay oo uu dadka heshiiyey waad gogasha fariisanaysaa gogashaad fariisanay ay kuu furantay waxaad dadka marka weydiisan karto waa aqaba marka ood jabis keentid uur xaarise aad keentid laba saban ay kaa baxdo tu saddexaad aaqaba markaas kadib yaa dad weydiisanay markaad waa heshiisay ninkii laakiin in lala rooro gabdhaha lala baxa iyo in guriga lagu soo doono aad waxaa u ficnaan jirta in guriga lagu soo doono mar haddaad la baxdid laguma naxariisanaynin adna waad goosatay cadkaada adee xila iyo xoola unbaa la dhihi jiray adna xilihii wuu ku raacay ninkan xoolihii wuu kaa goosan jiray qadar wuxuu kaa qaataba waa tahay gabadha marka caadi loo doonto oo dabcan bixintii qoyskeeda ay noqoto maxaa ninka arooska gelayo oo gabadha doonayo looga baahan jiray oo alaab ama adeeg ah inta badan horta gabadha aqalyeelka waxaa aqalyeeshaa sodahda harar baa la samayn jiray dufulla aadan malayn karin oo maaragtay midibya loo yeelay oo loogu talagalay wiilka markuu harsanayo markuu intuu saxdo uu dhacdiido oo dhabarka uu fiiriyo bahalle indhihiis la nuurnuuraan oo de caws seeyil dhihi jiray xilligaa jiri jirtay madiida coos la dhihi jiraa waddanka jiri jiray hadda seeyidii lama arkaayo madiidihii lama arkaayo farshaxan maamooyin wax yaqaanaa samayn jiray marka maamada yarad bay qaadanaysay dufladay samayn jirtay aabbaha wuxuu soo qoray jiray dhiilkii caanaha lagu shubi lahaa afdhankii wax kasta oo guriga u baahan yahay ilaa ay diyaar noqdo aqalka laguma dhisaynin aqal wanaagsan oo sharaf leh oo sodaha dhistay oo laba iyo toban xibnood la dhisi jiray waagii hore waa tahay wiilka gabadha la dhashay muxuu lahaa oo hadiyada wiilka gabadha lash waa la yaqaana waxaa loo keeni jiray bilaabo layidhaha abley abley cilmi cali gureyn la dhihi jiray oo waddan fogna loo dooni jiray waddanka aan laga helaynin laga yaabo in baar dheer loo doono ama kismaayo aanan ka sokaynin jubbada hoose loo doono yaa loo keeni jiray wiilka hadduusan ableygaa helin ma kalsooni lagama helaynin
waxaa jiray dhar libis ah oo dabcan xiddi dhaqameedka ka mid ahaa oo ninka arooska ah shuruud ahayd inuu qoyska qayb ka mida siiyo dharka muxuu ahaa dharkaa wuxuu ahaan jiray horta qofta adiga aad guursanaysid mara la yidhaha shaalcad yaa lagu aroos jiray mara baftaan waad keeni oo cad oo gabadha ay toddobada hore kaga baxayso labadaa waa qasab inaad keentid baftadii ay gabadha xirinaysay iyo shaalcadkii toddobabaxa markay tahay lagaga dhigayey ay kula wareegeysay inaad keenta qasab bay ahayd odayga waxaa loo keeni jiray mara la yidhaha shanley go' la yidhaha shanley marbuuc magaran oo odayga uu la helihilo gebigiisba asagoo dhan intuu dhaxanta iskaga duuduubo wejiga mooy meelkaan aan ka soo jeedin subxii in loo keenaa la rabay soddonka ayaa loo keeni jiray waxaa imaatay imaamada soddahda eh waxaa jirtay mare la yidhaaho shiini mare shiini la yidhaaho oo nugul oo maaragtay laakiin shiinida waxay u dalbadeen maba garanaya maamooyinka waagaas maxay ka samaysad maradaas waa un mare kolley un iska caadi oo midibla laakiin way nugleedo maamooyinka jirkooda maaragtay ay u fiicneed diracyadan hadda waxaa laga toshay oo kale iyo iska ahayd hadda waktigaan joogo waa gartay ah waxaad ka warbixisaa een, isla xeerkii u yaalay arrimaha guurka ayaan ka hadlayaa een, gabadha markay marwe noqoto oo rar yeelato oo dabcan wadaadkii qabana oo ku geeriyoodo een, arrintan dumaalka ah qaabkeebay soomaalida u mari jireen
dumaasha horta way adkeed aad baynu adkeed sida had dumaasha ay noqoto ma ay dhaheen xerig adag baa ku xirnaa taasoo loogala jeeday dhaqanka ilmahaas inay intay baxaan reer kale uu dhexgalo nin kale uu dhexgalo oo ilmihii ay gacanta ka baxaan baa aad loo diidi jiray dumaasha sharci ma ahayn laakiin waxay ahayd dhaqan adkaaday oo la adkeeyey taasna waxaa loogu danaynayay agoonta laakiin hadda dumaal gacan way ka baxday waqtiga asagii ahaa marka waxaa la dhihi jiray dumaal doorashoma oo diidda male reerkan maba dumaalayna islaanta mayn oran karin laakiin way dooran kartay saddex nin ama afar nin baa joogtaa oo dumaashiyaalkeeda hebel maba dumaalay ani kii u weynaa malaha hebelna ma dumaalay sababtoy tahay anaa garan waxna kama sheegayso ilan waa dumaashigeeda mogta inay ka ceeb sheegta ma doonayso hebel ani maba dumaalay ebedan hadduu dad ka soo haro sabab baa jirtaa marka ay oga carartay ma garan waxaa laga yaabaa ninkay dadka u yaraa oo aanan baaluqinba waan aragnay bilcaan badan Ay doorato iyadoo xujo ka dhigaysa inay tiraa ani hebel yaan iska sugi waan ku nasiibsan oo kii ay korsato guursatana beelna ay noqoto haddana arrintaas midhac jirtay way dhacday haa Hay.
way dhacday nin aanba baaluqin kugu doortaan aragnay Hay, ma garatay kuna badan waa gartay soo waxaad garata maaha oo iyadaba ay gacanta haysay ee soo korsatay marka haddana nin u noqday oo ilmo ka daadiyey marka waxaa la dhihi jiray diidda ma lehee doorasho ay leedahay marka taasaa adkeed islaanta haddii ay amar diiddo oo isku dayda nin kale inay guriga soo geliso oo nin kale guursato way la isku dili jiray Een, maxaa xeer oo ka yaalay gabadha markay nin kale caashaqdo ama ay la heshiiso oo qoyska ka baxsan Een, biilaha maxaa kala gaari jiray waa la yaqaana lacalla hadday dhacdo laba iyo toban laba iyo toban saacaad iyo or baa laga qaadi jiray laba iyo toban saacaad iyo or ninka gabadha qaataa bixinaya yaa bixinaya Hay.
hadduu bixin waayo toori baa taqaanaa Hay, waa sida waa la isku diri jiray aan isku dili jirin ma aha yani ilbiriqsi ah Een, waxaa kaloo jirto sheeko cajiiba oo dabcan dhulkan waamada gaar u ahayd een, ugaas cabdiraxmaan oo aan raba inaan dul istaagto Een, waxaa igu maqaalaa in gabadha markay la guursanayo ka hor la marin jiray carbin ama tijaabin dabeecadeeda ku aadan oo een, dhalinyaro inta lasoo kaxeeyo gabadha garaaca la dhihi jiray arrintaa gobolka ma ka jirtay horta gabadhan hadda adaanka la geeyey ma ayna jirin inta badan gabdhaha aroorti markii maarata waa dhuubka aadanka labada aadan kan dhexe xilligaasay bilcaanta keeni jireen intay durbaan soo garaacaan oo gabadha lasoo ammaano oo aqalka aar baa ku jiraa layidhaah loo sheego dhanka midigta u fadhiyaa layidhaah oo loo sheego oo ninku uu gambarka dhigto dhalinyaro kuuskuus asagoo ugu talagalay ula gurtayna ay la jiraan ulihii bay wataan wuuna arkaa waxaa la tumi rabaa islaantiisa iyo ama dambe lagu soo tuuraayo lugta intii loo dhigo oo laba dhexdooda ku soo dhacdaa bugta laga surayay horta markaasay dhalinyaro intay dareeraan duurka gelayin kacdoon baa la dhihi nimanka u yeer ay dayday way raadin raadin oo markaasay u imaan oo waa laidin yeeri yaa noo yeeri baa la dhihi oo hadday dhihi wayd hebel hebel hebel baa idin yeerin haddana haddii annagaa ninka noo yeeri maba garanayna kacs ka noqo hadday soo noqoto ninkii baa qaraaci mogtahay marka arrintaas arrin cadaadis fara badan bay ahayd arrin saa usii wanaagsan ma aynahayn waayahay inta aan guda gelin wanaageeda cabdiraxmaan waxaa rabaa inay dur ii sharaxdo Een, gabadhaa la garaacayo waalidintii dhashay dabcan ralli miyay ku yihiin raalli bay ka yihiin oo maxaa yeele hooyada baa lasoo garaacay aabahana waxbuu soo garaacay islaantan wuu ka dhalay gabadha asaga wuuna soo xiray wuuna soo garaacay bal ka waran gabadha haddii dagaalamta ka waran usha ay diido hadday dagaalanto way sii darsan wax daawo ay qaadi ma leh inay raalli ka noqoto waxan habartan usoo sheegtaba way ogsoon tahay soo waxaad garata maaha daawadeeda waxay ku jirtaa waxa ay raalli ka noqoto dabcan dhaawacyada gaarana oo waxba la isku dimaamaya dhaawac hadduu gaar waxaa isla weydin male waa sida yaa marka gabadha daaweysanaya gabadha waxaa daaweysan wax daaweysan male nin ma ay xanuunsan jirinba caanihii iyo hilibkii iyo fitamiinkii baa ugu canaabaan umalen waxaa ku dhacay gabadha waxma ay sheeganaynin orod iyo qurax bay kasii qaadaysa hartumasha ilahay maqaadirtii waa kuwan hadday dhuuriya qanita hadda waqtigaan joogo dhuuriya bay la xanuunsanayaan mabay xanuunsanaynin maxaa yeelay cad iyo caanay kusoo kortay gabadha dhib kastana way soo martay duur bay soo martay qodax baa soo durto jirkeeda wuxuu ahaa jir kulman oo complited ah dadkan sakaraadka ma ahayn waa la tumi jiray waa la xiri jiray wax kastaa dhici jiray mana ay dhaawacmaynin mana ay u dhiminaynin dhegna belig uma ay siinaynin xanuunba ma qabanaynin ilahay maqaadirtii malaagaa wax gacmaha ugu dhigaya ma ogin haa Een, dhaqankaas een, gabadha caruusada la garaacayo oo haatan gobolka ma ka jira
maya hadda waqti xaadirkan waa ceeb iska daayay ninkii inaagtiis hadday isdiriraan oo labada uu ku dhufto yaaba yacni facshir eh oo ceeb eh ninkiibaa islaanta dilay ninkiibaa gabadhii qaraacay hadda waxaa dhaqanka asaga wuu suulay si toosu u suulay waana inuu suulana way ficnaa dhaqanka haddaa u fiiriyaana guudahaan dhegaystayaal halkaas ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinkaga imaanaya gobolka waqooyi bari barnaamijka oo aan wax badan kaga barannay habdhaqankii hore ee soomaalida ku nool gobolka waqooyi bari ayaan halkaas ku soo afmeerayaa waxaa idiin soo tabanayey anigoo ah saaxiibkiina cabdisalaan salas tan iyo barnaamijkan barnaamijka xiga waxaan idinku dhaafayaa ammaano alla
aad buu mahadsan yahay cabdisalaan salas oo barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka nala socodsiinayay halkaad kala socoteenna waa idaacadda v o a oo toos idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dalka kanada cali ducaale oo qaxooti ahaan ku tegay dalka kanada ayaa noqday qofkii ugu horreeyey ee muslim ah soomaali ah oo ka mid noqda xildhibaanada baarlamanka gobolka nova scotia ee dalka kanada wariyaha v o eda xuseen nuur xaaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada toronto runtii doorashadan waa doorasho heel gobol ah ama provincial sida loo yaqaano waa doorasho ka dhacda gobolkan afartii sanaba hal mar waxaan ka mid ahay xisbiga liberaalka la yidhaahdo sidaydana waxaan horey u ahaa nin communitiga u adeega howlo badan iyo mas-uuliyad badanna kasoo qabtay shaksiyan ahaan waxaan ahay firefighter professional firefighter dadka dabka la dagaalama waana shaqo full time ah oo aan ku soo jiray toddobiyi tobankii sano oo hadda lasoo dhaafay waa tahay marka doorashadan maxaa kugu dhaliyey bal inaad adigoo maaragtay shaqadaas dadamiska amaba badbaadinta dadka ku guda jiray in haddana dhanka siyaasadda aad u bedelato maxay tahay waxyaabaha kugu dhiirigeliya arrinkan inaad noqoto xildhibaan ka tirsan baarlamanka gobolka nova scotia horta sidaad ogtahayba wad wadankan ama gobolkan nova scotia la yihahdo dadka soomaalida aada bay ugu yar yihiin aniga dadkii meeshan qaxootiga lagu keenay baan ka mid ahay waxaa ii suura gashay inaan dadka magaaladan ku nool ama muslim ha ahaadaan ama ajnabi ha ahaadaan ama soomaali ha ahaadaan inaan u adeego adeegyadaas waxay fursad ii siiyeen wax badan inaan ku ogaado ama waddanka ka jira ama baahida bulshadu qabto ha noqoto arrimahaasoo dhan marka laisu geeyo waxay ituseen baahida dadku qabo iyo meesha baahidu taalo sidaas darteed hadda xilkan aan aan hayo ama xalal ii doortay xilal ka horreeyaan soo qabtay oo aan doorasho ahayn laakiin community ama kuwa loogu adeegahayo dadka ama board ha noqoto mas-uuliyad badan baan kasoo qabtay meesha hadda aan kala soo hadlahayo waa masjid dadkii masjidkan hawshiisa gacanta kusoo hayay bilowgiisii ilaa iyo dhamaystirkiisii yaan ka mid ahaa school islaam aha magaalada ku yaala waxaan ka mid noqday board of directors marka arrimahaas oo dhan waxay fursad ii siiyeen inaan ogaado baahida dadku qabo iyo sida dadka baahidooda wax loogu qaban karo arrintaasaa marka sabab arrimahaas awgood baa ii siiyey fursad waddankan waddan waxa yaalla lakala qaybsado weeye ama provincial municipal ama federaal ha noqoto ama gobol ha noqoto waddanka waan joognaa dadka jooga oo waddankan yimid kama duwanin cid walba oo waddankan timidna meel bay wax ka bilowday marka way ii muuqatay maadaama shaksi howlaha bulshooyinka kusoo dhex jiray aan ahaa inaan u adeego dadka wixii ay xaq iyo xuquuq u leeyihiinna u raadiyo waa tahay cali bal waxay ka warantaa codad badan aad ku guulaysatay soomaali badanna halkaa ma degna maxaa kuu suuro geliyey maxaa is leeyahay codintaas leeg wuu heli karaa cali ducaale oo uga duwan yahay ama uga duwanaaba murashaxiinta kale la tartamayay wallahi horta arrinta ugu weyn oo caawisay waxaa weeye waddankan hadde iyo waktiga adduunka uu marahayo waxaa suuragal ku ah wax walba maanta inaad internetka ka raadiso marka arrintaas ah waxaa loo yaqaano profileka aad bay ii caawisay oo qofkii isku dayay inuu ogaado qofkaan ahay iyo waxaan soo qabtay u suuragelisay inuu ogaado qofka aan ahay iyo waxa aan samayn karo midda labaad xisbiga aan ka tirsanahay ninka ka ah premierka ninaan aada isu naqaano weeye muddo kow iyo toban sano ah ayaan aqaanaa waxaanan ahaa qofkii u sameeyey waxyaa waxaa la yidhahda nominationka doorashadiisiina waxaan ka sameeyey speech waan ka hadlay waa nin aan ilaa iyo aqoon heerkaasa ama dadnimo ha noqoto ama shaqo ha noqoto aan isu naqaano wuxuu ka mid yahay shaksiyaadka igu dhaliyey arrintan inaan ka qayb galo doorashada sidoo kale arrin ka dhacday ontario sida aad la socoto oo london ontario ka dhacday family ama qoys waddo iska marahaya oo halkaas lagu dilay waxyaabaha igu dhiliyey ayay ka mid ahayd in dadka islaamka oo waddankan ku nool ama dadka soo galootiga xuquuqdooda la ilaaliyo diintooda loo ilaaliyo dhaqankooda loo ilaaliyo waana xuquuq dastuuri ah oo qof kasta uu xaq u leeyahay oo waddankan ku nool dadka magaaladan ku nool ama nin waxaan ahay aada ula soo shaqeeya youthka ama dadka dhalinyarada ah magaalada ururada ka jira oo nooc walba ha ahaadaan waxbaan ka soo noqday waxbaan ka ahaa arrintaas laftigeeda waxay ii soo lageysay dad badan inay arrintan igula taliyaan
kaasi waxa uu ahaa cali ducaale oo qaxooti ahaan ku tegay dalka canada noqdayna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka gobolka nueva scotia ee dalka canada muusigaasi dhegahina kusoo dhacayana waa codkii baxsanaa ee fanaanka manaaji sacad aan ku yarano
inta loo gogol dhigtaa gabaati la qaadan jiray guurkii sida geed ma dhalay gayaankii miyuu qablamaa
codkaasi baxsan ee heestaasi gaarida baarida haween fanaanka axmed naaji sacad ayaan idinkaga tegayna waxaa idinla socodsiinaya idaacadda anigoo axmed colaad xasana farsamadana wuxuu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere dhammaanteed waxaan idin leenahay sidaa iyo
nabadgelyo luquntakaan gashan lahayn alla gacmaakaan suuri lahayn luquntakaan gashan lahayn guntiina xariirayo garbasaaraan la iibsan karin alla guntiina xariirayo